inkastoo xaalka amni ee gobolka mudug uu muddooyinkan wanaagsanaa kadib dadaalla xoogan oo maamulada gobolka ka arrimiya ay si wadajira uga wada shaqeeyeen haddana magaalada gaalkacyo waxaa mararka qaar ka dhaca dhacdooyin amniga liddi ku ah kuwa oo ay geystaan kooxaa hubaysan oo xilliyada qaar xaafadaha magaalada gaalkacyo dhac iyo dilka geysta hase ahaatee maamulka galmudug ayaa saldhig cusub ka hirgelinaya duleedka gaalkacyo kaasi oo mas-uuliyiinta galmudug ay sheegeen in amniga uu wax badan ka tari doono guddoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdiraxmaan isxal ayaa sheegay in dhismaha saldhigga uu kaalin weyn ka qaadan doono sugidda amniga gaalkacyo waxaanu dhex dhignay intahay saldhiggii loogu talagalay booliiska ay noo dhisaysa ssf oo qandaraaska d r c kasoo qaadatay mashaariic kalena waa nala wadaan oo bilicda magaalada ah sida waddooyinka kaleeto aad baan uga mahad celinayna horta hay-adaas waxqabadka ay nala qabanayso danta guud waa mid dan noo wada dhammaanteen haddaan deegaanka nahay waayo waa meel bilicda magaalada bilisa waxaan kaloo saldhiggan ujeeddada aan ka rabna ay tahay wuxuu ka qayb qaadan doonaa amniga magaalada maadaama amniga magaalada ay ballaaran tahay kuwo kalena inaanu helnaan rajaynaynaa oo aan meel kale ka dhigno oo aan isku tawfiiqno madax haddaan nahay iyo haddaan deegaan nahaba laakiin saldhiggan oo ujeeddada aan meesha u geyn waxay tahay inuu amniga qayb weyn ka qaato dhismaha saldhigga iyo hirgelinta waddooyin dhex mara magaalada gaalkacyo waxaa maalgelinaya hay-adaha s s f iyo d r c waxayna qayb ka yihiin adeegyo horumarineed oo magaalada gaalkacyo muddooyinkii ugu dambeeyey ka socday duqa degmada gaalkacyo dhanka galmudug xirsi yuusuf barre ayaa ka warbixiyey howlo horumarineed oo magaalada gaalkacyo ka socda waxa uu sidoo kale bulshada ka dalbaday in laga faa'iidaysto howlaha ka socda magaalada gaalkacyo
maanta halkan waxaanu ka dhagax dhignay saldhig booliis oo ka mid ah mashaariic aan muddo badan laga soo shaqaynayay ilaa sanad iyo bar waxaa maalgelinaysaa hay-adda s s f waxaa kaloo magaalada ka bilowday mashaariic kale oo wadooyin iyo dayactirka soolarada oona mahad celinayna runtii hay-adda s s f waxaan leenahay waa ku mahadsan tahin dadka reer gaalkacyana waxaan leenahay halaga faa'iidaysto mashaariicdaas siday tahay in looga faa'idaystaa la rabaa horumarka inaan dadka laga jaahoreerin oo waxyaaba aan macno lahayn maaragtay laga taxadiro inaan deegaanka lagu qarribin ciidamada booliska galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ku lahaa hal saldhig kaasi oo laba kun iyo sideeddii la hirgeliyey ha yeeshee dhismaha saldhiggan ayaa noqonaya kii labaad oo ciidamada booliska galmudug ee gobolka mudug ay helaan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo